agabkan waxbarasho ee ay ciidamada kenya ee amisom ay gaarsiiyeen gabdhaha wax ka barta iskuulka ganaane ee magaalada kismaayo ayaa waxa uu ka kooban yahay buugaag qalimaan iyo agabka loogu talagalay waxbarashada arrintan ayaa qayb ka ah dadaallo lagu horumarinayo adeegyada waxbarasho ee gabdhaha wax ka barta magaalada kismaayo sida ay ku warramayso qamar deeq khaliif oo ah wasiirka haweenka maamulka jubbaland waxaan in badan ka soo shaqeeyay inay gabdhaha waxbarasho helaan in aan xoolaha waxbarashadooda kor loo qaado in guryaha laga soo bixiyo marka maanta insha allah waxay noo noqotay maalintii koowaad gaashaanla sare john kerby oo ah taliyaha ciidamada kenya ee amisom ee degmada kismaayo ayaa isna dhankiisa ka hadlay agabkan ay gaarsiiyeen gabdhaha wax ka barta iskuulka ganaane ee magaalada kismaayo waxaana uu bulshada ku nool magaalada kismaayo uu oga mahadceliyey sida ay ula shaqaynayaan ciidamada kenya
anigoo matalaya amisom gaar ahaan ciidanka kenya waxaan uga mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed sida ay ula shaqeeyaan howlgalka amisom waxaan sidoo kale u mahad celinayaa maamulka jubbaland oo taageero u fidiya iskuulkan kafaalo waa markii ugu horraysay ee aan iskuulkan soo booqdo waxaanu aragnay inuu iskuulkani horumar ka sameeyey bixinta adeegga waxbarashada waxaan uga mahad celinayaa ardayda in ay doorteen in ay waxbartaan maadaama waxbarashadu ay muhiim u tahay nolosha waxaana ku dhiirigelinayaa inay sii wataan waxbarashada oo ay himiladooda ku gaaraan dariiqa waxbarasho haddii qofku waxbarto nolol fiican ayuu dhisan karaa waxaan kula talinayaa carruurta iyo dhallinyarada guryaha jooga inay waxbartaan oo ay yimaadaan goobaha waxbarashada si ay mustaqbal wanaagsan u samaystaan axmed xirsi maxamed maamulaha iskoolka ganaane ee magaalada kismaayo ayaa ciidamada kenya iyo maamulka jubbaland oga mahad celiyey dadaalka ay ku doonayaan inay ku horumariyaan adeegyada waxbarasho ee gabdhaha ku nool magaalada kismaayo ciidamada kenya ee amisom ee ka howlgala magaalada kismaayo ayaa horey loogu eedeeyey inay ku lug leeyihiin dhoofinta dhuxusha oo ay mamnuucday qaramada midoobay waana markii ugu horreysay oo ciidamada kenya qaadaan tilaabo ku aadan dhanka samafalka khadar maxamuud xareed v o a nairobi